wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ku qabatay shir muhiim ah oo looga hadlayey sidii xal looga heli lahaa godka qashinka iyo saameynta ka dhalata shirka ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland ismaaciil axmed garad wasiiro ka tirsan golaha xukuumadda jubbaland maamulka hay-adda tayodhowrka jubbaland maamulka degmada kismaayo iyo qaybaha kala duwan ee shaqaalaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada intii uu socday shirka ayaa lagu falanqeeyey qodobo kala duwana sida caqabadaha ka dhalan kara godka qashinka saameynta uu ku leeyahay caafimaadka bulshada baahida loo qabo in la sameeyo god qashin oo si aad ah uga fog deegaanka wacyigelin joogto ah oo ku saabsan ilaalinta deegaanka habraacyo iyo qorshayaal markaasi lagu yareynayo khatarta qashinka iyo wasaqowga deegaanka iyo iskaashi hay-adaha dowladda iyo bulshada rayidka ah si markaasi loo gaaro natiijo muuqata markii uu shirka soo ilaaday ayaa waxaa ka warbixiyey iskuduwaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland maxamed sheekha alxamdulilah rabbilcaalamiin Eh, ilaahay baa mahad iskale noo suurtageliyey inaanu maanta ku qabsanno howlka wasaaradda caafimaadka shir ay isugu yimaadeen eh, ilaa lix wasaaradood oo wasaaradaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ka mid ah Eh, wasaaradaha waxaa ka mid ah wasaaradda caafimaadka wasaaradda deegaanka wasaaradda ganacsiga eh, wasaaradda biyaha iyo wasaaradda gaadiidka Eh, sidoo kale waxaa uu helinayey eh, dowladda hoose eh, magaalada kismaayo ama degmada kismaayo iyo hay-adda ama guddiga tayadhowrka ee ee tayadhowrka waxaa shirkaa ay golayaasha wasiiradu ay hogaaminayeen wasaaradahaas dhammaantood waxaa ka socday wasiiradii wasaaradaha shirkaas waxaa looga hadlayey ee, sidii wax looga qaban lahaa ee, baycada iyo deegaanka loogana hortegi lahaa cudurrada faafa oo ay wasaaradahani ay mid waliba qeyb ay ku lahayd ee, wasaaradahan waxaa isu keenay ee, waxyaabo dhacdooyin soo laalaabtay oo mararka kala duwan dhacay iyo sidii loo xakameyn lahaa oo aysan usoo laaban lahayn Ee, waxaana ahayd godadka lagu rido qashinka lagu gubo oo ay laba kambani som iyo iyo wamo sanitation ay kambaniyo la yidhaahdo ay meelaha ay qashinka ku gubaan waxyaabo dhacdooyin iyo waxyaabo ka yar taagtaagan sidii xal waara looga gaari lahaa ayaa isu keentay intaas oo ee, wasaaradood iyo intaas oo maamul oo kala duwan oo heerarka dowladaha hoose iyo ilaa wasaaradaha isu kay isu kaya keenay waxaana ee, laga soo saaray ee, guddiyo ka shaqayn doona hadduu eebbaha awoodda la idmo waxaana la gaaray go-aamo wanaagsan oo bulshada soomaaliyeed wax ku ool u ah waxaana la rabaa in si wada jir ah looga wada shaqeeyo sidii loo xakameyn lahaa godadka qashinka oo magaalada ee, kismaayo ku yaalla oo bulshadu warkii qashinka la geeyo oo kambaniyadu qashinka ay geeyaan oo lagu gubo kambaniyada qashinkii ay gubeen ay bulshadu dib ay dad ugu shaqo tagaan sidii loo xakameyn lahaa ee looga hortegi lahaa oo aysan u dhicin mar dambeete in godadka qashinka loo shaqo tago loona xakameyn lahaa qashinka meelaha la geeyey